gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish oo xalay howlo kormeer ah ku tegay guri ka kooban saddex dabaq oo kusoo dumay degmada xamarweyne ee magaalada tan muqdisho ayaa gudoomiyuhu waxa uu u kuurgalay xaaladda dadka uu gurigaasi kusoo dumay gudoomiye cumar finish ayaa waxa uu sheegay in la badbaadiyey dhammaan dadkii ku sugnaa dabaqaasi isaga oo sheegay in toddobiyo toban qof ay soo badbaadiyeen oo shan ka mid a dhaawacyo fudud qaba waxaana uu sheegay in dhammaan dabdamisyada iyo sidoo kale cagafcagafyada gobolka banaadir iyo gaadiidka gurmadka degdega ay ka qayb qaateen soo badbaadinta dadkaasi uu kusoo dumay dhismaha ka kooban saddexda dabaqa
bulshada gobolka banaadir waa uga mahad celinaya dadaalkooda inay mar walba maamulkooda ay garab taagnaadaan oo sida ay hadda noo caawimayaan nooc sii caawimaan ayaan ka codsanaynaa dhinaca kale caawa roobabkii iska daba socday dartood waxaa dumay guri saddex dabaqah ayaa degmada xamarweyne kusoo dumay gurigaas dad badan ayaa deganaa maamulka gobolka banaadir iyo gaadiidka degdega ah dabdamisyada iyo ambalansooyinka baalooyinka foorliifyada kulle waxaa meesha la isugu tegay maamulka gobolka wixii hadda xamar joogay nasiib wanaag marka toddoba iyo toban qofood ayaa laga soo badbaadiyey oo shan qof ay tahay dhaawacyo aada u fudud isbitaallada loo qaaday marka intii kalena iyagoo bad qaba ayaan qofkii ugu dambeeyo haweeney da-ah ayaan ka soo saarnay saacaddan hadda oo ah koob iyo tobankii iyo barkii ama shan saace bar habeenimo qof bas u yaqaan runtii maalmahan sida aad ka warqabtiin roobab isdabajooga ayaa socda roobabkaasi waxa ay jireen wadooyin badan oo muhim ah oo ku yaala magaalada muqdisho runtii caqabado fudud ma ahayn laakiin nasiib wanaag si nafqur ah ayaa mataqaanaa looga shaqeeyey meesha hadda aan joogo dhowr jeer ayay buuxsantay isbuucan iyo isbuuci lasoo dhaafay gudihiisa marka waa ilaahay mahadiis roobabkaas socda marka roobabku nacfi badanna way leeyihiin khasaarooyin waa leeyihiin marka khasaarooyinka roobabku ay keenayaan oo ay ka mid tahay in guryaha ay ku dumaan ay ka mid tahay in dad waxyaalo ku noqdo ay ka mid tahay waddooyinka inay xirmaan ama ay raf noqdaan waxyaabahaas oo dhan waxaa waaye waa waa khasaarooyinka roobabku ay keenayaan runtii marka in muddo ahba roobabka iyo daadadka iyo mushaakilaadkaas way nagu soo noqnoqonayaan laakiin mar walba annagoo kaashanayna bulshada gobolka banaadir ayaan u babac dhigaynay alxamdulilah waa ku guulaysanay maantadan hadda meelihii muhimka ahaa waddooyinka muhimka ahaa dhammaantood waa laga nadiifiyey biyihii si caadi ayaa loo mari karaa guriga xalay ku dumay degmada xamarweyne ee ka kooban saddexda dabaq ayaa loo aanaynayaa maalmihii lasoo dhaafay robab ay ka da-ayeen magaalada muqdisho kuwaasi oo biyo dhigay waddooyinka magaalada muqdisho waxaana maamulka gobolka banaadir uu sheegay in inta badan meelihii biyofariisinka biyaha laga nadiifiyey islamarkaana maamulku uu doonayo in uu ka qayb qaato bilic soo celinta magaalada muqdisho